الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وبعد waxa aynu soo aragnay xadiidka ibnu cumar ee sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatan oo ka warramayay gabadhu marka ay caadada leedahay ama aanay daahirka ahayn furitaankeedu inuu xaraam yahay haddii la furana dalaaqa waxaa loo yaqaanaa dalaaqan bidciyan dalaaq aan sharciga waafaqsanayn waaya sidaas sidaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bni cumar markii xaaskiisa uu furay iyadoon daahir ahayn waxa uu yidhi ha soo ceshado murhu falyuraajichaa soo cesho ku dhabi uhi cumarow xaaraannimadiisuna dee aad bay u adag tahay oo waa shay manhiyah oo aan bannaanayn gabadhiina dhibaata ayay ku tahay maadaama uu nebigu yihi ha soo ceshado waxaa laga fahmay in furiin jiro oo xaaraanba ha ahaada laakiin oo furiin imanayo markan uu yihi qabla an yamasa intaanu taabanin ka hor waxaa halkaa laga faa'idaystay inaanu duhrigaa ama iyadoo daahira haddii uu ku jimaaco aanay bannaanayn furitaanku sida waktiga oo xaydka oo kale gabadhan iyada caadada lehe dalaaqeedu xaraamtay hadduu furaba furiinkaasi ma dhacaya mise ma dhacaya a'immadu waxay u badan yihiin jumhuuru lculamaa wa minhum ala'imatu alarbaca radia allahu canhu ilaa wuquuci dalaaqi fi lxayd in uu dhacayo dalaaqaas dalaaqu bidciba ha ahaado ama xaraamba ha ahaado laakiin wuu dhacaya iyadoo caadala haddii la furo waxa u daliila dee nebigu wuxuu faray asxaabigan inuu soo ceshado soo ceshigu goormuu yimaadaaba isweydiin leh dee waa marka furiin ka horeeya haddii aan furiin jirin soo ceshi lama yidhaahdo dahaba wa dahaba bacdu alculamaa wa minhum shayku اlislaam ibnu taymiya wa tilmiidhu tilmiiduhu ibnu اlqayim ilaa ana alaaqa laa yaqacu fahuwa laaqin ibnu qayim iyo sheekhiisa ibnu taymiya ayaa waxa ay ku tegeen inaanu dhacaynin maadaamuu xaraam yahay istidlaalaad bay markaa sameeyeen aan ku caddayn sidaa darteed ayaa aqwaashooda wuu sii yar wada sii yara wadwadayaa rag badan oo mararka qaarkood waafaqi jirayna labada sheekh waa kaga baydheen sida albani oo isaguna aada daliilkooda uu kala qaadqaadayo o tilmaamayo masalada inaanay haynin labada sheekh sida jumhuurtu ay tidhi baa saxa xadiidkuna ku cadi inay furmayso qofkii furiinkana xaraan baada laakiin inuu dhacayo soo ceshiguna sunno yahay waa marka aqwaashoodaa lasoo ururiyo wey wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdilaahi wuxuu uhi kaana dalaaqu furiinku wuxuu ahaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii rasuulka wa abi bakrin iyo waktigii abubakar wa sanatayni min khilaafati cumar iyo laba sannadood oo intuu cumar haystay ka mid ah dalaaqu halaati dalaaqa saddexda ahi waaxidatun mid keliyu ahaa hadduu saddex furo mid baa laga yeeli jiray fa qaala cumaru cumar binu khadaab baa wuxuu yidhi ina annaasa dadkii qad istacjaluu waxa ay ku degdegeen fii amrin arrin bay ku degdegeen arrinka oo kaanat lahum iyaga ay u ahayd fiihi arrinkaa dhexdiisa anaatun degganaasho fii amrin bay ku degdegeen qad kaanat lahum fiihi anaah arrin markii hore aanay ku degdegi jirinoo ay ka deganaayeen oo dalqada ah bay iminka ku degdegeen falow amdaynaahu calayhim waxaa fiicnaan lahay inaynu ku soo codsiinno sidaa ay yidhaahdeen oo saddexda ah fa ambaahu calayhim wuuba ku soo codsiiyeyba رواه مسلم ayaa wariyey falow amdaynaahu calayhim waar haddaynu kuba socotiinna oo aynu nidhaahno waa kaaga furan tahay saddexdaasoo ku soo noqon mayso sidaasaaba sax ahaan lahayd faamdaahu calayhim wuuba ku socotiiyey oo wuxuu idhi ninka saddex furo gabadhiisa dib ugu soo noqon mayso xadiidkaasi sidaasuu sheegay waxau ibnu cabbaas leeyahay berigii hore waktigii nebiga iyo waktigii abubakar iyo tobankii sannadood ee madaxda ahaa cumar labadii sanee hore tobankii sane ee cumar madaxda ahaa labadii sanee hore intaa dalqadaha hadduu qofku saddex furo midun baa laga dhigi jiray markuu gabadhiisa saddex furo mid baa laga dhigi jiray alaaqu halaai waaxidatun buu ahaa berigii dambaa cumar baa asxaabtii la hadlo wuxu uhi wareedhaha dadku berigii hore dalqada sidan ugumay degdegi jirin mas-uuliyadoodaa fiicnayd ilaalinta xaqa qoyskiiya alla kacabsigooda sida ugu dhaanay anaatun anaatku waxa weeye deganaasho iminkana waa mustacjiliin mid waliba islaantiibuu dalqadii ku karbaashaya oo markay isqabsadaanba dalqad buu soo tuuraya saddexdii buu iska odhanaya markaa saddexda yidhaahda maku cuqubaynaa saddexda ma uga soo qaadna haa fa amdaahu calayh wuu ku socodsiiye wuxuu ninka saddex furaa saddexdii weeye cid asxaabta ku khilaaftayna may jirin waa yaraayeen hadday jireen xadiidkaas saasuu sheegay in saddexda berigii hore mid laga dhigi jiray berigan dambe cumar iyo ciddii la raacdayna mid laga soo laga soo qaaday saddexdii loo tiriyey wa can maxmuud bni labid radia allahu canhu qaala أkbira rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga waxa loo sheegay can rajulin nin baa loo sheegay oo laga warramay ninka oo ballaqa imra'atah aafadiisii furay ballaqa wuxuu furay imra'atahu xaaskiisiibuu furay tadliiqaatin jamiica dalqaba dhan saddexdiiba ugu xagsiyey tadliiqaatin jamiica dalqaba dhamaystiran faqaama nebigu wuu istaagay khadbaana isagoo cadhaysan uma qaala nebigu wuxuu yidhi ayulcabu bikitaab illah warma kitaabkii ilaahay baa lagu dheeldheeraya oo lagu ciyaaraya wa ana aniguna bayna adhurikum anoo idin dhex joogaba oon weli dhimaninba miyaa qur-aankii lagu ciyaaraya ayulcabu bikitaab illaah wa ana bayna adhurikum ma qur-aankii baa lagu ciyaaray iyadoon idin dhex joogo oo siduu qur-aanku sheegaya baa laga baydhay ile qur-aanku wuxuu uhi laba jeer iyo wixii ka sii badan dalaaqu ha noqdo mar keliya yaan la wada ridini adalaaqu marataani markuu sidaa nebigu u cadhooday ee dhaliishaa uu soo jeediyey ciddii dalqadaha wada furtay xataa qaama rajulu xataa wuu cadhaysnaa wacdigu kululeeyey khudba naariya alqaa ilayhim khudbad kulul buu qadimay xataa qaama rajulu nin baa istaagay ilaa uu nin istaagayna xaylaankii faqaala yaa rasuul allah alaa aqtuluhu rasuul allahu miyaanan kaa dilay wax kharibay ee kitaabka ilaahay ku ciyaaray aafadiisii dalqadii u dhameeyey mar keliya kaa mar keliya wada degay miyaanan dilaynin buuhi markaa nebigu umuu fasixinay naga daaweeyey karis xun iyana wax kula eh haddii uu dalqadii wada furay isna iskharib sharcigu siduu yidhina muu marin waruwaatuhu muwahaquuna waa rag looga qaateena oo hadalkoodu miisaan leeyahay xadiidku waa saxiix xadiidka hore waxa uu tilmaamayaa ibnu cabbaas ninku dalqadaha marka uu mar keliya wada rido mar keliya markuu wada rido ma mid baa laga soo qaadayaa mise waa la kala tirinayaa kaasi su-aashaasaa u taallay xadiidkana wuxuu ka jawaabayaa labaadee maxmuud miyay maa xog iqaaci alaaqi alaaث saddex dalqadood inuu qofku mar keliya wada rido xukumkeedu waa maxay hal yajuuzu am laa marka xadiidkani wuxuu leeyay laa saddexda mar keliya in la wada ridaa waa xaraam xadiidkaasina kaasuu ka jawaabay ila masaa'ilkii dalaaqa ayaa kolba mid daliilkeeda uu sheekhu halkan kugu dhigaya fuqahadu ka guranayeen ee markaa jawharta iyo masaa'ilka fiqiga ah ay ka soo daadinayeen xadiidkaasina saasuu tilmaamay sida loogu ciyaarayo xadiidka qur-aanka sida loogu ciyaarayaana waxa wey dee maadaama qur-aankii uu faray laba jeer iyo wixii kas laba jeer iyo saddex jeer in laga dhigo furiinka oo mar keliya qofkii wada riday kitaabkiibuu khilaafay kan kalena aynu eegno ee soo socda oo isaguna markaa la baabuuna وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق وافري أبو ركانة أم الركانة نك أبو الركانة الله يدهبا وعفري أم الركانة ركانة وإن الماء دليه مركزة ليدي كان أبوية هو أبو الركانة كان هو يؤتاي هو أم الركانة وأنا لبقى فايس قواه لبدي في قبيبان إنك أريد فري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركا وحوري راجع امرأتك أريد هذا سوع شو راجع سوع شو امرأتك حاس كذا فقال منك بوحوري إني طلقتها دوحا فري ثلاثة صبح القضاء قال مركا النبي وحوري قد علمت وانوغها ايه راجعها سوع شو رواه أبو داود waan oga inaad saddex furtee iska soo cesho waay wa fii lafdin waxaa ku yaalla erayo kale oo liaxmeda axmed ibnu xambal uu soo saaray dallaqa rukaanatu ninka la idhaahdaa wuxuu furay imra'atahu xaaskiisa fii majlisin waaxidin alaaan meel keliya ayuu ku furay saddex dalqadood faxasina calayha markaasuu murugooday waa murugooda wuxuu hi war maxaa islaantaada aada furiinka noocana ugu rid fa qaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ku yidhi fa innahaa waaxidatun waa mid keliya saddexda aada furtay waa mid keliya wa fii sanadihimaa labadan xadiidaynu soo dhaafnay ama labadaa lafdi sanadkooda waxaa ku sugan ibnu isxaaq ninka la idhaahdo wa fiihi maqaalun waxbay ka sheegeen waa nin la nuuneeyey oo aan adkayn xadiidkiisuna daciif noqon waqad rawaa abu daawud abu daawud wuxuu wariyey min wajhin aakhara weji kale wuxuu ku wariyey axsana minhu kaa hore ka wanaagsan oo looga jeedo ka itaal room weji kaleoo ka itaal room wuxuu ku wariyey anna rukaanata ninkan la idhaahdaa dallaqa imra'atahu xaaskiisii buu furay suhayna magaceeda la odhan jiray albattata furiin go-an oonu waxba ula hadhin saddex baa lagu qabee saddexdii buu dalaaq baa-ina buu ka dhigay jaw buu ka dhigay fa akhbara annabiya sala allahu calayhi wasalam nebigii buu u warramay bidaalika arrintaas wuxu uhi islaantii waxba umaan reedine waanu dhameeyey dallaqtuhaa alaaan tii wey dee saddexdiiba furay wa qaala waxaanuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye maa aradtu bihaa eraygaa ulamaan jeedin ilaa waaxidata mid keliyuun baan uga jeeday markii aan saddexda lahaa mid keliya ayuun baan uga jeeday faraddahaa ilayhi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu u soo celiyey ninkii iyada ninkii isaga ahaa faraddahaa gabadhii buu u soo celiyey ilayhi isaga annabiyu sala allahu calayhi wasalam ninkii buu usoo celiyey marka saddexdaa lafdi waxa uu midi tilmaamayaa in ninkani markuu gabadhiisan furay uu nebigu ihi soo cesho uu ihi hadda saddexdii baan furu yihi waan oga ta labaadna waxay tilmaamaysaa saddexdu inay mar keliya uu ku wada dhawaaqay uu nebigu mid uga soo qaaday tan saddexaadna waxay tilmaamaysaa inuu yidhi waxaan waxaan uga jeeday mid keliya saddex kala socdo maahayna mid keliyaan uga jeeday markaasuu dabeedna yidhi yeelkeeda cesho marka in sidan oo kale wax loo furaa waa xaraam laakiin xalkeedii waxaynu arkaynaa sidaa inuu ahaa berigaa hore in mid laga dhigi jiray hal mid ayaa laga soo qaadi jiray waaya gabadhanina waxay ahayd suhayma binti cumayr almusaniya qoladeeduna kuwaasa ahaay khilaafka culimada waxay ka mid tahay masalada dhowrkaa xadiis ay ka warramayaan masalooyinka ugu khilaaf badan dalaaqa ee ugu khilaaf adag ayay ka mid tahay sidaa daraaddeed ayaa shinqiiti kitaabkiisa tafsiirka ah abwaa lbayaan marka uu sharxayo aayadda aalaaqu marataan aayaddaa marka uu sharxayo ilaa afartameeye safxadood ama afartan bog meelaha ayuu kaga hadlaa masaladaa isagoo soo qaadanaya labada qolo ee iska hor jeeda qolaba si u arkayso aqwaashooda maalan jumhuur lfuqahaa culimmadu sida ay u badan yihiin oo afarta madhabna ay ku jiraan waxa weeye ninku dalqada hadduu sidaa u furo xaaskiisa oo idhaahdo afar saddexdii baad iga tahay ama wax ka badan ba furu ilaa toban dalqadood baan ku furay shan dalqadood baan ku furay saddex iyo wixii ka badan inay in sidaa wax loo furaa ay xaraamtay waa koow taa waa la isla waafaqsan yahay inuu dhacayana waa la isla waafaqsan yahay imisaa laga dhigaya aduu khilaafku ka joogaa marka jumhuurta oo afarta madhab ay ka mid yihiin iyo asxaabtu caynkay u badan yihiin waxa weeye in dalqadii ay kaga dhammaanayaan falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayra aanay xalaalna u noqonayn ilaa inay dambe guursato sidaasay ku tegeen ragga qaarkood ama culimmada qaarkood ayaa iyagu waxa ay qabaan sidaa daahirku uu yahay ama xadiidka hore sheegaya in saddexda mid laga dhigay waa sida ibnu tamiya ibnu qayim iyo ragga qaarkood shawkani iyo bacdu daahiriya ayaa ay qabaan iyaguna markaas xadiidka qaybtaa horeay daliishanayaan kuwan jumhuurtuna intan dambe riwaayooyinkan dambe kala duduwan iyo kuwa hore isku fasirayaan almuhim shinqiidii markaa sideed daliil buu jumhuurta u keenaya qoladan kalena afar daliil bay soo qaadanayaan afartuu ka jawaabaya jumhuurtu akidaya waa si kaa markaa kule qaala majlisu hay-ati kibaari alculamaa baxu mas'alati alaaq بلفظ واحد وبعد الدراسة وتداول الرأي المهم مجلسku waxa uu waafaqay in saddexdaa marka uu ninku ku yeedhiyo dalqaduu ka dhammaanaya culimada qaarkood buu markaa ra'yigoodii iyadoo qaraarka ay khilaafeen oo sidaa ibnu taymiya ibnu qayim ay qaateen ayaa uu soo qaatay sida ibnu baas cafiifi cabdallah khayaad kuwayaraas marka xagdib sida maaragtay jumhuurta ay u fasirayaan iyo waxa ay daliishanayaan iyagu shuraaxda halkaa kasii yala egeegayaa ereyadan sheekhu uu keenkeeno ee riwaayaadka fa innahaa waaxidatun iyo waxaa ulamaan jeedin iyo ereyadaas ayaa markaa ay xusayaan oo ninkani kolka uu saddexdii baan furay yidhaahdo hadduu mid qura uga jeedo kolkaasibaa ayaa mid keliya looga yeelayaa bay leeyihin sida riwaayada dambe ay sheegayso maa aradtu bihaa ilaa waaxidata taasoo kalea fasiraysa bay leeyihi haddii laakiin uuga jeedo saddexdaba inuu rido way dhacayaan xalaalna noqon mayso ilaa nin dambe ay guursado saasay culimada islaamku u badan yihin a'imada qaarkoodna riwaayooyinkan dambe ee ibnu cabaas uu warinaya abi daa-uud iyo ku sugan intan dambe aynu arkayno ayaa ay leeyihiin waa daciifo kuwaa hore lalama akhriyi karo laguma qaydi karo ama laguma dabri karo ee inta la daliishanaya waa xadiidka saxeixa ibnu cabaasi hore ee sheegaya dalaaqa noocana in saddex laga dhigi jiray kaasunbay noogu dhantaynu qabsanayna qolada kalena waxay leeyihin kan laftiisu wuu sugmay oo xasan buu gaadhay oo kaa hore dabar buu u noqon karayaa dabar waa lagu qaydi karayaa taasi baa maaragtay inta la isku khilaafsayo waa saas wey oo markay qoladani yidhaahdaan nusuusta intan dambe way sugan tahay xadiidkan ibnu cabaas iyo ee aynu arkayna uu kuleeyahay waqad rawaa abu daawuud min wajin aakhara axsana minhu kolkay yidhahdaan way sugantahy kaa horaa lagu qaydaya wey oo waa lagu fasiraya kolka la yidhaahdo ma sugne waa intan dambe waa daciifna dee kaa hor unbaa la qabsanaya saddexda mid baa laga yeelaya wey almuhim qawlka saddexda mid ka dhigaya laftiisu dee xag maaragtay xadiidkaa saxeixa u dhinaca ka haysta jumhuurtuna kuwan kaley leeyihiin waa xasano waxbuu fasiri karayaa oo waa lala akri karayaa oo siyaadadan baa siyaado sugan oo lagu xisaabtamaya ah horena waataynuu soo nidhi waxyaabaha khilaafka culimada keeno waxaa ka mid a daliilka oo mid agtiisa ku sugma midna agtiisa aan ku sugmin soomaalidana mushkiladda haysata waxa weeye waxay u qabaanba inaanu gabadha ka ciilbaxaynin ilaa uu saddexda gunta ku ursado saddexdii baad iga tahay bu odhan oo iyo xila fur ood qayrkayna ugu xalaalsanta anigana igaga xalaalsanta saasay waxu furaan dabeetana goordhow odhan dee sidaasuman iska ig sheekh masale yar aan ku weydiiye islaantii baan ku idhi saddex baad iga tahay saddexdii baad iga tahay masale yarna wuu kuleeyahay markuu ku yimaado ragga qaarna afartan bage bay ayay ku sharxeen oo dood adag ay ka dhacdo ragga qaarkood culimada ay isku khilaafeen oo isku casri ahaa ay kuma kala tegeenba waaya isle markaasuu ku leeyahay masale yar waanaan cadhaysnaayoo wuuna ila murantayoo way qasabtayoo waxba ulamaan jeedinoo waxa weeye cadhun baa badda iga keentay nin ninku markaanu waxaan garanaynin wuuba la dhib yar yahayba sara joog buu doonaya markaa inaad ugu sheegto khilaaf culamaa marka halkaasu ikhtalafa alculamaau fi man awqaca dalaaqa halaaa dafcatan waaxidatan aw awqacahaa bikalimaatin halaain lam yatakhalalha rajcatu walaa nikaaxun fahal talzamhu adalaqaat halaa falaa taxilu lahu zawjatu ila bacda an tankixa zawjan kayra وتعتد منه أم أنها تكون طلقة واحدة له رجعتها ما دامت في العدة اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا اختلاف دير وبلارا أيال السخرات وعذب من أجل القول بالرجعة بها جماعة من الأئمة والعلماء فقطار كودنا مركي أي خلافين أي لا نستحمل طلقة يا والله عقاوي وبلت توشر قريب مثلا دراتي على كلا الجمهور تكقبل دراتي minhum shaykhu lislaam ibnu taymiya wa bacdu atbaaci ibnu taymiya iyo rag kale oo maaragtay ardaydiisa ka mid ahaa markii ay aragtidaa iyagu yidhaahdeen warsaa berigaa hore aan lagu dayin ayaaba la xabsiyey oo la garaacay oo la yidhi jumhuurtay khilaafeen dahaba jumhuur lculamaai wa minhum ala'imatu alarbaca afar damadaad baa ka mida wa jumhuuru asaxaabati wataabiciin asxaabtii iyo taabiciintu siay u badan yihin baa ka mida ilaa waquuci alaaqi bikalimatin waaxida markay kelmad keliya u dhaa anti aaliqu alaaa saddexdii baad naga ti in ay dhacayso walaa rajcata walaw lam yakun baynahuna rajcata walaa nikaax inay ugu dhammaanaysa halkaas marka waa daliiluhum daliilkooduna waa kaa iyo kaa iyo kaa qolada kalena daliilkoodu dee sheegayaa marka laakiin mulakhaska lasoo ururiyo waa inta aynu sheegay marka laakiin wadaadada soomaalida ay joogto way iska ibnu taymiyahase iska raacaan ibnu taymiya meelaha waxay ka sheeg sheegaanba iyo ibnu qayim iyo halkaa ka radiyaanba marka ay masaladaasoo ay yaro xiisaynayaan ninkii caamad ahaa kuus lacag usidaa markuu u yimaado waxay odhanayaan iska ibnu taymiya tiisaaba waynu iska cuskanay marka kalena waa bidci bay leeyihin yaa maskana tawn marka sidaasi baa masalada xukunkeedu u yahay qardaawi oo kale iyo ragga mucaasiriinta in badan oo ka mid ihi war xagga taysiirka dadkan iyo waxa u dhow bay leeyihiin in malaha saddexdaa mid looga dhigo oo saas oo kale dadka marka la eego fudaydka masalada u fudaydkeeda iyo dadkiioo juhaal ah oo aan waxba kala garanayn oo wax badan laakiin berdoo haddii qofku marka masal labada qof ay iska kala tegi karaan ay iska fudud yihiin ee meeshii aanay carruuri jirin iyo saas oo kale taa jumhuurta waa la raaci karaa haddii dhibaatadu badan tahay oo ciyaalku uu culusiyo labada qof aad isu doonayaana mashaakil noocaas uu jirana taa waa loo cuskan karaa in mid looga soo qaadayo almuhim waxay mudan tahay qofka masalada eegaya inuu aqoon u leeyahy wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi salaatun saddex jidduhunna dhabtoodu jiddun waa dhab wahazluhunna dhayal dhayalkooduna jiddun waa dhab annikaaxu guurka waalaaqu furiinka waalrajcatu iyo soo ceshiga rawaahu alarbaca ila annasaa-i wasaxaxahu alxaakim wa fii riwaayatin libni cadiyin min wajhin daciif ibni cadi riwaaya uu leeyahay weji daciifa wuxuu ku sheegay alalaaqu waalcitaaqu waalnikaax furiinka iyo xoraynta oo citaaqiya iyo nikaaxa guurka riwaayada horaa saxiix ayaa xasana xaakimna saxiix baabuu ka dhigayba xadiidkani waxa uu ka jawaabayaa ka waran su-aal odhanaysa qofku markuu wax furayo haddaanay dhabba ka ahayna dheeldheel ka tahay ama waafadiisa kula kaftamayo ama mid ku ciyaaray uu si dhaqsaa ugu jawaabay oo dhabba aanay ka ahayn ee dheeldheel ay ka tahay dalqadaasi ma dhacaysa haa weeye jawaabta hadduu si dheeldheela ni- gabadh nin ugu guuriyo ama gabadh u furo ama xaaskiisii furayd uu usoo ceshado saddexduba way ansaxayaan waa arrimo aan lagu safaari karin wey mudnaanta iyo tixgelinta ay leeyihiin awgeed marka waxba dee ugamaan jeedina waan iska ciyaaraya naanadaa waad furan tahay baan ku ui waar miyaad xaaskii furtay waar nagadaa waanu furnaye isagoo is- waan iska kaftamaya iyo inaan maaragtay islaamtu iskaga aamusiyaan doonaya ama dhab ha haataa ama dheeldheel jidduhunna jiddun wahasluhunna jiddun jiddigu waa dhab hasliguna waa dheeldheelka dhab iyo dheeldheelba waa dhabu saddexda ah annikaax waaldalaaq waalrajca hadduu si dheeldheela ugu meheriyo gabadh ugu eh, u furo u soo ceshado saddexduba dhabun bay noqonayaan waa arrimaha lagu ciyaari karayn ah xadhig markaa xidhidiisa iyo furidiisuba ay iska dhabun yihiin weeye oon safaar lahayn fa haadihi axkaamun sariicatu nufuud deg deg bay u guntantaa oo axkaamtaasi ay u hirgashaa qofkii uu ka mas-uulka ahaa qofka saddexda mid ku sameeyo toos bay u dhacayaan lidaalik baa laba nin oo soomaali ahoo shaxaya ayaa midi mid inan sidaa kaga aqbalay shaxdii unbuu marag eraygaa kaftankaa waan ku siiye ugu daray waar waan aqbalay guurkeeda ka markhaati ahada buuhi kuwiina nala shaxayo kadibna dee waabuu ku doobayla miyaad dee iga furaysaa buuhi waad ii meerisee warkaasuu u dhammaaday gabaatigii umaan dee ku siin caynu islaama ilaa fiqigu yaryaraysi male nin faqiiha buu ahaa xikmadduna waxa weeyaan tashawuqu shaarici ilaa iqaaciha saddexdan arrimoodba dhicitaankooda ayaa sharcigu aada iyo aada u tixgeliyaa Mhm. dalaaqiina waxaa lagu soo afjarayaa inaan lagu degdegin baa la doonaya kuntu laaciban iyo kuntu haazilan iyo kuntu waxaa hadduu yidhaahdo maa yamshi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحأوا لمسائل كتراقين وضنائه نبي قوحر إن الله تعالى إلهي حمان ككهي تجاوز وحأوا كدعصي عن أمتي أمتي إذا وحأوا كدعصان وقبني ما حدثت به أنفسها نسميت ما كبوري آه، عفوا وللحارث بن أسامة من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه رفعه كريرة رواية waa ضعيف waxa uhi laa yajuusu ma banaano allacibu fii halaaثin saddex in lagu ciyaaro saddex ciyaar ma gasho aلطalaaqi wالnikaaxi wاlcitaaqi saddexdaa in lagu dheeldheelo ma aha faman qaalahuna saddexdaa qofka yidhaahda ee ciyaar ahaan ugu dhawaaqa faqad wajabna way dhaceen furiinkii wuu dhacay nikaaxaasi wuu dhacayaa uu sugmayaa xorayntaasi way sugmaysa hadduu addoonkiisi yidhaha xor baat kolka dambe ma odhan karo waan kafsamaya faqad wajabna haadihi halaath saddexdaasi way dhaceen wa sanaduhu daciifun sanadkiisu waa daciif kaa hore laftii sanada isagana min wajhin daciif ibn cadiin mar haddii inta badan ibn cadi loo nisbeeyo aducafaa buu ku wariyaa wamaa rawaa wamaa numiil cad wacad waqab wakir wamusnad اlfirdowsi dacfuhu shuhir kada nawaadir اlusuula waziri lilxaakimi الtaariikha waltajtahidi sidaa maaragtay shicirka ay ku taxeen kutubta wixii loo wariyo ibnu cuqayl iyo ibnu cadiy nisbooyinka noocaas ama rawaahu fii musnad ilfirdows waa astaanta dacfigay ka mid tahay laakiin kaa horaa dee kabaya kaa horaa laga daliishanaya oo aynu arkayna ina allaha tacaala tajaawaza waa xadiidka abi hurayre tajaawaza can ummatii ilaahay ummadayda wuxuu ka dhaafay maa xadaat bihi wixii ay ugu sheekayso anfusuha maa xadaat bihi waxay ugu sheekayso ummaddu anfusaha nafaheeda ummaddu nafteeda waxay ugu sheekaysa ilaahay uma qabanayo maa lam tacmal haddii aanay samaynin aw takallam ama aanay ku hadal muttafaqun calayh xadiidkani waxa uu tilmaamayaa wixii soo haraaciyayey laabta ama qofka calooshiisu ay ugu sheekaynaysiiyo caqligiisu ee uu lahaa waxaa ma yeeshaa waxaa ma yeeshaa saa ma tiraa sidaa yeelba si aanu ku hadal samayninna looma qorayo malaggu wuxuunu qoraa wixii lagu qowlo ama la qabto ee ficila bal ka warran maskaxdeenna imisey bigjara qaadaysa ama imisaa mawjado maraya saa u maraya inta yaree fadhido ama aada xaggaa iyo xaggaa eegaysa waxbaa saa isu weydaaranaya marka waxaasoo dhan haddii la qorayo dee waaba adhax jab bay noqon lahayd laakiin saamaxaadda ilaahay iyo cafiskiisa wuxuunoo ka mid ah wixii afkeenna ka soo baxaa ama aynu xubnaha ka samayno ayuunbaa laynoo qabanaya iyadoo aada u fahmayso hadduu ninku go-aansado gabadhiisa inuu furo oo go-aan uu ku qaato qalbigiisa si aanu afka kaga dhawaaqin looma qabanayo وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحوري إن الله تعالى إلهي سري ساسا مرتي هذه يتشير أسماء إلهي مركا قفك عرب كيسا أي صمران وحور أكسن إن صفة الرعي صفة الرعي ونحو عز وتعالى وعلى يكتب عند اسم الإله مسجلا كذلك الصلاة والتسليم فإن, أجر فإن, ذلك أجر فإن, فإن ذاك أجره عظيم أنا سيدا مقع الرسول كمرك الله سوق صلى الله عليه وسلم لونه وعكسي هريني اسمك إله مرك الله سوق عز وجل تبارك وتعالى سبحانه وإن تنزيه ذا يا أمانة للرعيه وهديك رسولك صلى الله عليه وسلم قرآن حديث بساسين بريا أجر جيدنا وين إن الله تعالى إلى هاي حمان كسرين وضع عن أمة الخضع ومضى إلى وحو كضعف شيء الله يقانه كفك بيوان نسيان إلا وما شيء كضعف أقبا مايو استكره عليه لقو كلفة لقو درقيه wixii lagu dirqiyo ama lagu kareedo ama lagu qasbo looma qabanayo ummadan rawaahu ibnu maaja waalxaakim wa qaala abu xaatim abu xaatim waxa uhi laa yahbutu ma sugmayo xagga sanadka marka la eego laakina alxadiida xasan xadiidku markaa waa xasan sida uu leeyahay ama uu ka soo naqilayo albani laftiisu wuxuu ka soo naqilaya ibnu xajar iyo busari iyo busayri ibnu xibbaan axmed shaakir imaamu nawowi a'imadaas oo dhan sida uu ka soo naqilayo waa inuu xadiidku yahay qaarna saxiix bay ka dhigeen qaarna xasan u yaraan xasan waa la daliishanaya marka kaa hore wuxuu ka jawaabay ee abi hurayre qofka laabtiisa hadduu dalaaq ugu sheekeeyo naftiisa ase aan qowl ka soo bixin may furmin kan kalena wuxuu ka jawaabay qofka haddii dalqadda uga soo baxdo khata iyo nisyaan iyo ikraah looma qabanayo saddexdaa midna loo qaban maayo ina alkhaطأa alkhaطأu min allisaan alkhaطأu min allisaan wاlisyaanu min aljanaan khaطuna waa waxa weeyaan waa carabka nisyaankuna waa qalbiga khaطa waa afkoo kaa booba tana waxaad is tihi maxamed ku dhawaaq ama islaantiisii buu doonaya inuu idhaahdo kaalay kuwaad furantay bu afkii ka booba balaaurku ku hayay dee heblaayey kaalay buu afka ku hayay kolkaasuu ihi heblaayey waad furantay afkaa ka boobay ma furmayso ama isagoo is-ilowsanba ayuu ku dhawaaqay dalqada kolkaasaa la yidhi war waxaasaad sheegto dee malaa ma ahayn bu waar maan odhanin waa nisyaan hurdadiina dee waa la mid hurdada laftigeedu iyaduna la xukumun bay noqonaysaa waxaa yimi markaa ikraahi xagga dambe hurdaduna inoogu iman doontahay waa cudurdaaradii waa waxyaabihii qofku furiinka cudurdaarka ku lahaa wey waa masaa'il macrifo u baahan tanna horeaynu usoo sharaxnay wama stukrihu calayh haddii lagu dirqiyo goorta dirqigaasi u dhacaya iyo markaanu dhacay xalay baynu soo sharaxnaynu soo qadiinayada ku noqon mayno laakiin wuxuunaynu kusii lifaaqi lahayn haddii sababta loo dirqiyaya ay tahay sabab sharciya sabab sharciya haddii gar loogu leeyahay inuu furo sharci ahaan oo qaadigu intuu askari hor joojiyo uu dhabsi iyuu idhaahdo xidha ama hal furo ama oo saas oo kale looga furo furiinkana ay gar u leedahay dee taasi waa ku dhawaaqatay le inkastoo dee xaqba u lahaa inuu markaa ka furaba qaadigu waa almakruuhu bikayri xaqin wey ka xaq daro lagu dirqiya haddii xaq lagu dirqiyo waa kaa taana dee waxaa ikraah inta badan aan loogu sheeginba dee isagiiba furiin lagama doonaya qaadigaaba ka furayaba marka waa almuuli kii dhaaftay oo kale ee gabadhiisa inaanu muddo dheeroo sanada u galmoonayn buu ku dhaaftay dhaartiina uu ka soo noqon waayey waanu furi waayey markaa qasab baa lagaga furaya marka la leeyahay saddexdan arrimood qofka loo qaban maayo gefka iyo nisyaanka iyo ikraah waa wixii khitaabulwadciya ee wixii khitaab wixii khitaabu takliifa baan leeyahay laakiin wixii khitaabulwadciya waa loo qabanaya waa mustalax usuuliya haddii aynu fasirno wuxuu noqonaya dembi baanu ku lahayn qof laakiin wixii haddii uu wax geysto wax mas-uuliyadi ka ratib mayso wixii ilaahay xaggiisa ama wixii isaga ku saabsan baan arrimi aan loo qabanayn laakiin wax mas-uuliyadi ay ka ratib mayso maal ka waajibayo hadduu ula yimaado inahan hadduu ula yimaado de waa loo qabanaya waa loo qaban doonaa markaa hadduu saddexdan arrimood u sameeyo oo cid uu ku sameeyo maalan isagoo khata ay ka tahay ayuu wax dilay ama nisyaan buu wax u dilay ama hurduu wax ku dilay ama ikraah buu wax ku dilay taasoo kale waa wixii itlaaf dembi un baan ka kaga imanaynin mooyaane waa loo qabanaya wixii noocaha waa laga qaadaya xaqii bani aadamka waa iska macruuf diyat lkhata magtii qofka soo marna cabdi maahayn marna khata maahayn qofku had iyo jeer waxa uu geystay dhibaato ahaa marna camdi buu ahaa marna khata buu ahaa dee miyaad soo daliishan karaysa xadiidkan odhanaysa ummadda waxaa laga rafciyey wixii khata ah ayuu ilaahay ummadda ka dhaafay magtaasi waa khata oo bixin maayo balka war haddaad taa tidhaahdo dee waa fiqi yaraan waxa weeye xadiidkan akhri axaadiista kale iyaduna sheegaysa wixii khata ah iyo nusuusta kale sheegaysa wixii khata ahna in lagu xisaabtamayana akri labadaasaa markaa marka la isla akriya mafhuum soo baxaya dembi baan qofkii kaga sugmaynine laakiin wixii mas-uuliyadii iyo maalaha cidi ku yeelato waa loo qabsanaya ee dembiguunbaa ka dhacay acdaartii cudurdaradii dalaaqaynu ku jirnaa wax badan oo axkaamihiina dee way wada la wadaagaan wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu ibnu cabaas yidhi idaa xarama imra'atah markuu qofku gabadhiisa iska xaaraantinimeeyo laysa bishayin waxba ka soo qaad ma leh wa qaala wuxuu yihi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana aayaddaas soo qaat laqad kaana lakum waxaa idinku sugan buu ilahay yihi fii rasuuli illaahi rasuulka ilaahay uswatun xasana ku dayasho wanaagsan rawaahu lbukhaari walimuslimin can ibni cabaas muslim isagu wuxuu la siyaaday isagoo ibna cabaas ka warinaya min xadiid ibni cabaas macnaha idaa xarama arajulu ninku markuu iska xaaraantinimeeyo imra'atahu xaaskiisa fa hiya yamiinu waa dhaar yukafiruhaa wuu ka kafaaro gudan waa masalo kale saasuu sheegay ibnu cabaas macnaheedu waxa wey ninku markuu xaaskiisa isagoo la hadlaya idhaala xaaraan baad iga tahay xaaraan baad iga tahay sida hooyaday iga xaaraansanta ereygaa markuu cabiro amaba aanu taa ku darini uu yidhaahdo un xaaraan baad iga tahay ereygaa kolkuu ku cabiro maxaa loo tixgelinayaa taa halkan ibnu cabbaas wuxuu ku tegey in loo tixgelinayo dhaar dalaaq dhaar oo kale wey kafaara gudun baa lagu leeyahay halkan uu leeyahay nebiga kudayasho wanaagsan baa idinku suganna macnaheedu waxa weeye nebiga wixii lagu xukumun baa idinkuna ku xukumanta yaa ayuha nabiyu لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلهي الدوح يدين واتبيه يدين تليه dhaarihiinna wixii a kaga xalaaloobi lahaydoona kafaara guda inaad la timaadaan marka waxay ku soo degtay nebiga oo islaamihiisa iska xaaraantinimo yidhi xaaraan ba iga yimi ama heblaayo xaaraan ba iga tahy mid dumarka ka mid a ayuu sao kuwa kala raali gelinaya si suuradda qaybteeda hore aad ka akri karayso ayuu ihi heblaayo xaaraan ba iga tahy dabeedna maxaad isaga xaaraantinimaynaysaa wax ilaahay kuu xalaaleeyey baa ilaahay ku canaantay arrintaa aad gashayna kafaara gud ka bixi qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum dhaar baa ilahay uu ku sheegay dhaartaa wixii lagaga xalaaloobayna ilaahay uu idiin jireeyey kafaara gudkii qur-aanku uu sheegun bixi wey saasuu kaga kafaara gud xadiidku markaa saasuu ibnu cabbaas sidaasuu u wataa fa huya yamiinun yukafiruhaa halka hore uu yihi laysa bishayna dalaaq maaha wey halka hore laysa bishayin dalaaq maaha wey halkan dambe uu yidhi fahiya yamiinu yukafiruhaana dalaaqii ahaanina waxaa ku waajibaya kafaara gud waaye sidaasaa markaa afarka ah saxiixa ah waa afar saxiix oo mawquufun cala bni cabbaas xadiidkii kale saxiixeynka ku sugnaa wuxuu ahaa min xadiidi cabdiraxmaan ibni samura idaa xalaftu calaa yamiinin buu nebigu yii fara'aytu hayraha khayra minha fara'ayta idaa إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وأنا ضد دار مرت دبتنا أد أركتو دارتا إيضا أولا تشبيا إنا خير لا وخير كوكوشرو إسكا كفارة قدو وحا خير كلنا سمين marka dee gabadhaadii inaad iskala dhaqanto waa halkii mucaamaladii kasii wadaan iyo qoysnimadii waa khayr dhaartaadii ka kafaaro gudo eraygan inuu qofku yidhaahdana ma hagaagsana walaa taquluu lima tasifu alsinatkum lkadiba hada xalaalun wahada xaraam shay ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad isaga xaaraantinimaynaysaaba nebigal lima tuxarimu ma axala allahu laka ooridaadiina ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad u xaaraantinimaynaysaa khilaafka culimadu masaladan saddex qowl bay leeyihin qola waa alaaq qolana waxa weeya dihaar qolana waa dhaar saddexdaasay ugu tegeen markuu ereygaasoo kale yidhaahdo hal dalqad baa loo xisaabinaya qayb baa ku tagtay qayb kale waxay leeyihin waa kafaaragud sidaa ibnu cabbaas qayb kalena waxa ay leeyihiin waa bihaaro kafaaragudkii baa lagu yeelanayaa inuu laba bilood soomo ama masaakiinta hadaana soomi karayn sababta keentay khilaafka waxa weeye daliil ku cad ayaan jirin laysa fi lkitaabi wa sunnati nasun nasun yuctamadu calayh fatajaababaha alculamaau lidalik daliil ku cad ereygan markuu qofku idhaahdo gabadhiisa ku idhaahdo daliil ku cad oo macnaha inay dhaar u noqonayso ayaan jirin bay leeyihin oo kolkaa dee xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrintii ahayd inuu maariyo ka dhaartay laftigeeda ayaa ay leeyihiin iyadu ereygan taxriimka un baanu hayna inuu ka dhaartay bay wallaahi inaanan u tegayn oo kale ereygan xaaraan ba iga tahay baan ku caday wallaahi waan iska daynaya oo dib ugu tegi maayo marka dhaartii ayuunbaa taxriim aayaddu ay ku sheegtay saddexdaa qowl baa marka ay leeyihiin oo maaragtay ijtihaadka iyo fahamka naska ama nusuusta la isla akriya fahamkeeda qoloba dhan u qaata وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجو inantiina jawn la odhanaya waa camra bintu jawn oo nebigu gursaday lamaa udkilat markii loo soo xareeyey calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga markii loo soo xareeyey idaa roos wadanaa minha uu ku yaro dhowaaday qaalat waxay tidhi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galoo kaa dayrtay faqaala wuxu uhi laqad cudti bicadiim waxaad magan gashay mid weyn oon lagugu imanayn ilxaqii biahliki ilxaqii waxa aada haleeshaa oo aad ku biirtahay ood gaadhaa biahliki reerkiinii dee kol haddaad ilaahay magan gashay reerkiinii qabo islaanta wuu guursaday kolkuu nebigu u dhowaaday ijtihaaddan minhaa dheh way waawilayaane oo sida fiican oo qofka khayr u baa laga maleeyaa ayay istiriba ijtihaad dabada wuxuu leeyahay a'uudu billahi minka tanabiguna wuxuu mid weyn baan maan gashay maxay islaamna kala dhaqaajin xadiid kale nabigu waxa uu ku yiri man isticaada billahi faa'iiduhu war qofka ilaahay magan gala iska daaya فعادها هو مغان غلي وقال لقد عذت بعظيم الحق به qofka ilaahay magan galay iska daayay ilaahay baan ka magan galay iyo ilaahay baan ka hoos galay ilaa Soomaaliya qofka aad waxaan ka leeyahay iska daayay islaantana kol haday taa tiri sidii ku daayay waxa eraygan uu soo qaadanaya qisadana xag hore inagu soo martayde talaaqu de furiinkii baynu maraynay goor mu dhacaa goor maanu dhicin sidee buu se u dhacaa waa baab ballaahan laba qaybood buu noqdaa sariixun wa kinaaya dalaaqu labadaasuu noqdaa mid dalaaqun sariix dalaaq cad iyo kinaaya mid maldahan maldahan tawriye iyo kinaayo iyo waxaa la yidhaha maldahaad iyo sarbeeb iyo markaa kani waa kinaaya waa erey aan ku cadayn furiinkii laakiin furiin iyo wax kaleba ku suuragal ah oo markaa waxaa la yidhaha uu yar maldahay kuma cadayn afkee uu maldahay marka haddii uu qofku isticmaalo firaaq iyo saraax iyo dalaaq iyo oo furiin iyo kala tag iyo sii dayn ereyada hadduu isticmaalo dee wuu ku cadi sariix baa la yidhaahdaa oo waa kaa xadiidku soo sheegayo dhab iyo dheeldheelba ereygaasi wuu dhacaya haddii laakiin uu isticmaalay ereyada dadban ama maldahan ee furiin iyo wax kaleba suuragal ah hadduu isticmaalo markaa waxaa la eegayaa qofka niyadiisa war ma furiin baad uga jeeday haa idan way furan furiin ugamaan jeedin ma furna waaba ilxaqii biahlikii oo kale kuma cadda furiin laakiin niyadii maadaamay la socoto oo nebigu furiin uuga jeeday furiin bay noqoto marka dalaaqa ereyo kinaayo ah inay jiraan oo maldahan ayuu usoo qaatay halkan ilxaqii biahlikii furiin bay noqon kartaa marka looga jeedo furiin haddaan furiin looga jeedinna furiin ma noqoto asxaabigii la odhan jiray kacbu bnu malik ayaa wuxuu ihi markii hadalka hadalkana laga joojiyey nalala hadlee nala karantiineeyey ayaa markii dambe waxaa naloogu daray xaasaskiinana ka durka soosaa ma ahayn xaaskiinana ka dheeraadabaal markaasaa idhi sidee baan yeelaa islaamtan talow miyaan furaa maxaan ku sameeyaa ilxaqii biahliki baan ku idhi buuri ilxaqii biahliki ugamuu jeedin furiin oo dee markii dambe meherin iyo soo ceshitoona ma jirine naaraba reerkii la joog inta wax ilaahay kala furdaaminayunbu arrinku ahaa inta ilaahay faraj keenayo reerkiini la joog muu furayn marka ereygaa ugamuu jeedin furiin kana nebigu furiin buu uga jeeday marka kinaayadu niya u baahanta sariixuna niya uma baahna tuu keenay halkaa waa taawi waa masaa'ilkii uu ka qildeeyey qaadigu kinaayada lafsigeedii baa daahiratun wa khafiya usii qaybsamaysa alfarqu baynahumaa anniya labadaasi baa sahma وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول الله طلاق فرين متره إلا بعد النكاح كور دبلي مويا ولا عتق حرين طول حرين كلا مترته إلا بعد ملك انت وقفك يا شيء كذب مويان رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرم مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا والحديث حسن حديث هو حسن يضع معلول وكتل البعض لأنه علده سلع علماء التخريج بقى يا حسام هما علماء الاصطلاح إلا قادحة وإلا غير قادحة ayay noqotaa cilo xadiidka wax u dhimi karta iyo midaan waxba u dhimi karayn marka culimadu kolkan ay xadiidka taxsiiniyana ma yidhahdeen waa la daliishan karaa ciladani mid wax u dhimaysa ma aha bay ku tegeen waa la daliishan karaa xadiidka macnaha xadiidka markaynu soo noqonno waxa uu sheegayaa gabadh waxaa la furi karaa tii kuu guursan dee tii kuu mehersan bacda nikaax addoonna waxaa la xorayn karaa marka aada leedahay wuxuu meesha xadiidku ka saarayaa heblaayo markaan guursado waan furi waan furay heblaayo ilaan waalida dadku meelo badan bay mari kartaaye adigoo laba yaabsan masaa'ilka fiqiga uma dadka waxaa ka soo baxaya wax cajiiba mid baa mar noo yimid oo wuxuu ihi gabadhayda waxaan ku idhi mar kastoon ku arkaba waad furanta mas mar kasta oo aada iga soo horbaxdaba ama aynu is aragnaba asran bal waayo ma xaggee looga qeybday meel alla meel looga eego baab looga eegaa ma jiro dee inay hadduu ori ka dhiganay inay landhaha isku qaban maaye inay isar inay isarkamo laga maarmaan de way u dhammaatay meel looga eegaa ma jiro marka dadku hadalkoodan iyo wareerkoodan ayaa tiiha meel walba la geli karaa marka way dhici kartaa tan oo kale inuu yidhaahdo marka aan heblaayo guursado waan furay waan furi doonaa maaha waan furi doonaa waxba kuma furmaa hadduu hanjabu idhahdo waan ku furi doonaa kuma dhacayo saxiixii waxaa la rabaa inuu yahay wax dhacay markaan guursado heblaayo waan furay taasoo kale nebigu uu ka jawaaba wuxuu uhi laa dalaaqa ilaa bacda nikaax dee furiinkaasi ma ansixin adoon mehersanin addoonkaa marka aan yeesho waan xoreeyey walaa cidqa ilaa bacda milki waxaad xorayn kartaa markaad yeelato dee xadhig waxaa la furaa goorma markuu guntan yihi dee haddii aanu guntanaynba dee wuuba furan yihi wuu iska furan yihi وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول الله نذرا لابن آدم إن بني آدم كما نذر كره فيما لا يملك وحان ملك سنين ونلهين ولا عتق له قفك محرين كروح فيما لا يملك وحيان لهين ولا طلاق له قفك مفريو فيما لا يملك قبل أن ori u ahayn gabadh aanu lahayn oonu milkisanayn macnaha walaa alaaqa lahu alaaquma sugnaanin fii maa laa yamliku waxaanu lahayn macnaha xilo aanu lahayn ma furi karo ama gabadha hedel way iga furanta ama iyada markaan guursado erayadaasoo kale akhrajahu abu daawud watirmidi wasaxaxahu wanaqala can lbukhaariyi anahu asaxu maa warada fiih tasarufku waxa uu yimaadaa macnaa haddii uu qofku nadar galayo waxa uu ku nadraya wixii uu milkisan yahay wixii uu qaban karo aanu awoodba ulahayn inuu ku nadro inaanu caawo habeenku soo gelin ama inaanu waagu barin baa nadariga ah dee miyuu awood u leeyba awoodba umalaaye wixii uu ku nadri karaa waa wixii awooddiisa ah nadar ahaan loo tixgelinayo wuxuu xorayn karaa waxuu leey waxa uu furi karaa xilo uu isagu qabo ama xilo nin kale ama weli aanu mehersanin dee ma furi karo idaa callaqa alaaqa ajnabiyati calaa nikaaxihi laha faqaala in nakaxtu fulanata fahiya aaliqu waa kuwa cadamu wuquuci alaaq sixatu tacliiqi mutlaqan atafsiil qaarkood baaba waxay leeyihin maya waa maska mucallaq u noqonayaa marka uu guursadaa unbay sugaysaa dalqad وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله محمد وحول رفع القلم عن ثلاثة قلنكي وحلقة قرية وحلقة طلقة يصدح وملك وحلقة قرية رفع القلم عن ثلاثة قلنك سوحوي دا عدبة أو قيسا بني آدم كان وحكا قرط أما مكلف عن النائم حتى يستيقظ وعن الشقير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق can inaaim kii hurday xataa yastayqida jeeroo uu soo baraarugo waxa ka daldalmaya afkiisa waxba laga qori maayo wa can isakiir ilmihii yaraa isagana waxba lagama qoro xataa yakbar jeeruu weynaado ilaa uu weynaado oo dee uu noqdo qof qaangaada wa can ilmajnuun qofkii waalaa ama suuxsanaa ama koomada ku jiray waa qof waalalu mar haddaan caqligiisu joogin ama asaasaqay waa qof aan caqligiisu caadi ahayn unbaa looga jeedaa kawaalan marka la leeyahay isagana waxba laga qori maayo xataa yacqila jeeru wax kala garto aw amase yufiiqa afaaqa yufiiqu yufiiqa uu soo miirsado saddexdan waxaa la isku yidhaahdaa waa hayru mukallaf waa qof aan xil saarayn innagu xil baynu unaqaanaa mas-uuliyadda qofkan xilma saara maadaamuu hurdo maadaama aanu qaangaadhin maadaamuu waalan yahay laakiin dembi baan saarayn tii aynu lahayn wixii takliif ahee xilka ahaa ee lagula xisaabtamayay xagga marka la eego cinda allahi ee dembi ka soo gaadhay ama ciqaabi ka soo gaadhaysa adduun iyo aakhiraba laga qaaday laakiin wixii mas-uuliyad iyo maala ee bani aadam leeyahay ha waa lagu leeyahay hadduu kii hurday intuu salalo wax alaabtii o dhan jajabiyo ama qaar buu ku durduriyey meesha la hurday way jiraan qaar qarow leh ama salala ayaa jira oo dabeedna isagii oo wax kala rogaya oo dad laynaya oo wax jajabinaya ayuunbuu dabe iska hurdaana waanu hurdaa maskaxdiisa waa imqad marka damumaa looga warramaya ama marka la qabtee la yar garaaco ayuu soo baraarugaya saa la odhanaya saa doqoto maxaa halkani keenay buu leeyahy waaya ama kii yaraabaa wax dilay ama kii waalaabaa wax dilay dee wixii xaqii bani aadamka waa la leeyahy laakiin dembi baan ka raacay sidaas sidaa marka xadiid halkan waxaa loo keenay baabkan kii hurday hadduu xaaskiisii furo ama ilmihii yaraa ee afada u mehersanayd uu furo ama kii waalaa uu furo ooridiisii ama isagoo kooma ku jira buu furay ama odaygiibaa saasaqayo furay dee adigu qofaan caqligiisu dhammayn baa wax furay furiinkaas ma dhawa sakhraan dee isaga soo aragna sakhraanku haa sakhraan haada isagu wuu isyeelyeelaya marka culimadu dee se u badnaay waxa in dalaaqiisu dhacayo ilaa haddii kale way inoo soo cabiyo markaasi odhan doona oona cabsanayn haddii la idhaahdo sakhraanka wixiisu waxba kama dhacaan ee halkaasi cillo god cillay noqonaysa macnaa ahliya ayaan jirin xilkii baa saarayn marka ahliyadiin hadduu waayo waa wax loogu cudur daari karo qolyaha qaarkood baa ilmaha baaliqa ku dhow ee wax kala garanaya hadduu afadiisa furo daraaqiisu inuu dhacayo ayuu qabaan laakiin de daahirka xadiidka kolkaynu eegna sabi baa layihi sabi oo eeg waxaa la isleegaya xataa yakbura jeer u weynaado jeer u weynaadadaasa qaangaadh ay qaar ku fasireen qaarna waxay ku fasireen jeer uu noqdo heer uu wax ku kala garan karo ilmaha saddex iyo toban jir ama afar iyo toban jiri dee xaas le kala garanaya inay marka ay ka furanta ka tegayso oo markaa ay ka baayinayso saas oo kale uu ku gabadh waayayo ninka weyne waxaa fahmaya isagaaba maogtahay uu ka duwan yahay kuwa kaleda qaarkood ku tegeen culimada lakin daahirka xadiidka dee takaaliifta waa laga qaaday qofka ilaa intuu qaan gaadhayo daahirka xadiidka waa sidaas weeye axkaamtii dalaaqa inahaasuu kusoo ururiyay iyo masaa'ilka dambe qubana ahaa marka had iyo jeer baabkan culimada fuqahadu ay ka hadlayaan isagoo mujalad dhan ahoo ballaaran ayay ka hadlaan masaa'ilkan daliilka leh ayaa qaar kale ay sii hoos gelinayaan qaar kale ay uga qiyaasanayaan qaar kale ay kala mid dhigayaan aqwaashii selafkaa lagu daraya dhacdooyinkii taariikhda soo maray kolkaasuu saasuu u badanaya iminka daliilkii oo kooban baa wax fara badan laga sharxaya markaa dalaaqiibu halkaa ku dhameeyey dalaaq waxaa daba taagan had iyo jeer ma la soo ceshan karaa kii doonaya ha wuu soo ceshan karaa hadduu jaaniskii haysto baabu rajca wey markaa wallahu aclam